deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba ay muddo ee ku jaraya dood la xiriirta sidii lonrooji lahaye kaabada lagu qodo waaraada iyo shiido taasi oo dhibaato ka eh dadka iyo deegaanka odayaalka dhaqanka deegaanka iyo dadka ka shaqeeya waa qodobka kaabada iyo maalmoogan wadeena sidii arrintaasi xallan ku diiri lahay iyadoona wal dhibaateen ku dhalanaa iyoonan ka dambeyn iska afgoradeen in la ruujiye qodobka kaabada walihaata ka dambeeya si la badbaadiyo dadka iyo deegaanka waxaana ku mid dadka ka shaqaysada jari qodobka kaabada iyo weliba iyo sheegana in meelo kale oo dhibaato deegaan iyo too bulsho insheenan ah iyo ku qodi doonana walinayo dalbadina inti la taageeray maadaama shaqadan iyo nololo reersho iyo kamaaray jireena waxaan ku guulaysanay maanta nabaddoonkiio nolol socdo ogaaskii suldaankii oo isku dhinac ah waxaan isku afgarannay in meeshii meel deegaan ay tahay oo kaabadii laga qodi lahaay na la joojiyey maadaama ay bulshada xoogaa ka cabatay aynu arkeen inay xoogaa dhib ugu imaanayo sidaas darteeda iyo maslaxada deegaanka ayaan u samaynay inaan meeshii ka joojino oon oo haddii ilaahay yidhaahdo sidii looga bedelo lahay ama meel kale loogu bedeli lahay oo loogu guuro meeshiina ay istaagtay saasaan kulankayna maanta yahay waxaan u sheegayaa qurbajoogta dibadda joogto oo dhowr haween aan ismaqlayniyo whatsappka kool gruubka aan ahayn inaan taladooda yeelay waxaa arki karaan maqalkayga iyo muuqaalkayga ayaa gaaraya waxaan ku salaamaa boqol iyo toban iyo afartaan ku salaamaa shiikaal meel kastoo ay joogto waxaan joognaa maanta jaziiraan joognaa deegaankiiaan joognaa kidib baxay haween dhexdaas baxay oo ka hadlaayo in meeshii oo kambeni qaatay waxaas waa been wax kambeni iga qaatay male marka waa deegaan intaasoo qarni la deganaa marka waxaan leeyahay deegaankan ma galo in kaabo laga qodo waa meel deegaana oo dad ay degan yihiin dhulkii bannaanaad arkaysaanna maanta waxaa farxad noo ah inaan isugu nimid inaan ka hadalno in laysku waafaqay dhammaan hadday shalay jireen dad xoogaa qabay ra'yi ah in deegaankii wax laga qodi karo maanta inaan dhammaanteen isku waafaqsannahay in deegaanka meel la degan yahay ummad ay ku nool yihiin in wax laga qodo oo maxaa la yidhaahdaa dhagax iyo ciidaa laga bixina la yidhaahda inaysan sax ahayn waana isla qaadannay meesha waa deegaan ummadaa ku nool dad badanaa wada leh marka walaalayaalow waxaan caddaynaynaa in ra-iisul wasaarehena wuxuu yidhi aan bini aadamka oo kale noqonno dad caqli leho fikiraya aan noqonno waxaa weeyaan marka saas la leeyahay xikmadaa ku jirto adduunka iyo ummadda nool siday u nool yihiin aan u noolaano meel lagu nool yahay oo dad ay ku nool yihiin bani aadam ku nool yahay ayaan duduminayaa oo baabi'inayaa oo dhagaxa ciid dhagaxa ciidda xaggee gey rabtaa ma guryo kalaa lagu dhisaaya guryihii dhisnaana mala duminayaa siday walaalahay u sheegeen waaye aad iyo aad juhdi dheer dadaal dheer kadib alxamdulilah ilaahay waxaas inoo keenay maanta in waxawaaye juhdigii lagu guulaysto maantaasna waxaa iskale ilaahay ku darnaadee madaxweynaha koonfur galbeed iyo maanta maamulkiisii jazaakum allahu khayrak muddooyinkan kadambe welibaa dareena dadaalo sidii dadka kaabada ka shaqaysado deegaanka jaziira lanka qanci lahay inay roojiyana maadaama qodobka kaabadaas iyo dhibaato deegaan iyo too bulshaba markaasi yeesheentii